dhowr waa mahadsan tahay maxkamadda sare waxay ayiday go-aan maxkamadaha hoose ee hore u gaareen oo ahaa in dadka hubka gada ayna ka iibin karin hubka dadka ku kaca falalka tacdiyada qoyska oo ah in dadkaas aan laga iibin karin hubka oo gacantooda hub uusan geli karin dadkaas oo lagu eedeeyay inay qoysaska dhibaato u geystaan dadkaas macnaheed waxa waaye ninka ama hadow naagtiisa gacan gacanka hadal kula dhaqmo ama naagta ninka gacanka hadal kula dhaqmato ama caruurta oo aada loo abuse gareeyo la dilo dadkaas gacanka hadalka ku dhaqmo inaanan gelin hub gacantooda sababtoo ah dadkaas markay xanaaqaan waxaa laga yaabaa inuu qofka oo qofka uu dilo marka dadkaas waa in laga ilaaliyo oo dadka dadka hubka iibiya ayna ka gedi karin hub dadka noocaas ah maxamed marka go-aankani muxuu uga dhigan yahay dadka u ololeeya xakamaynta hubka maraykanka kuwaasoo ku dadaala in la yareeyo toogashooyinka ka dhaca gudaha maraykanka wuxuu uga dhigan yahay waxa waaye horta kow waa waa tillaabo fiican oo la qaaday waayo dad badan ayaa ku dhinto arrinta noocaan ah marka sharci haddii laga keenay inaan dadka noocaan gacantooda oo gelin hub waxay keenaysaa tillaabo muhiima waaye oo hore loogu tillaabsaday sidii ololaha loogu jiro in wax laga qabto dadkan hubka faraha badan gacanta ugu jira qayb ka mida waaye marka labaadna waxay keeni doontaa marka dambe in lagu tillaabsado sharciyo kale oo ayaga nafhaantooda dad kaleento hubka gacanta ugu jira taasna way dhiiragelin doontaa marka wax weyn ayay tari doontaa nuurow sidaan ka warqabnana maraykanku waa meel dadka hubka gacanta ugu jiro sanad walbana waxaa dhaco toogasho ama ha ka dhacdo iskuol ama ha ka dhacdo meel kalaab oo la joogo ama ha ka dhacdo xitaa meel shaqo goob shaqo statistica sanadkan soo baxay runtii iyo sanadkii hore labadii kun labaatan iyo saddexda ilaa lix boqol oo toogasho inay dhacdo in ka badan sanadkan oo weli hadda aan kalabar hadda kala bar marayo ilaa laba boqol oo toogasho ka badan ayaa dhacda wadanka gudihiisa marka waad dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso dhibaatada ay leedahay maalin walba dad la iska tooganayo oo weliba qayb ay ka ahayd sharcigan hadda maxkamadda aydi maanta dadka ku eedaysan dembiyada ka dhaco iyo xadgudubyada ka dhaco qoysaska dhexdooda in laga ilaaliyo hub inuu gacantooda oodan gelin marka waa guul weyn ayay u tahay dadka walooleeyo maxamed marka ugu dambeyntii shacabka maraykanka in badan ayuu hubka maaragtay gacmaha ugu jiraa marka maxay tahay sababta ay aada ugu sahlan tahay qofka maaragtay maraykanka ku nool inuu hub soo iibsado
nuur horta waa runtaa dadka maraykanka ilaa boqolkiiba soddon qiyaastii way hubaysan yihiin ilaa boqolkiiba afartan iyo labana dadka guryaha ku nool waxay ku nool yihiin guri oo hub yaallo marka taas waxay ku tusinaysaa dadka inay aada u hubaysan yihiin laakiin sababo badan ayaa jiro nurow sharcigu wadanka constitutionka wuu ogolyahay qofka inuu hub uu iibsan karo uuna haysan karo ayadoo sababo badan ay jiraan sababta horta waa dhaqan waa culture ay ka tahay wadanka taariikhdiisa markay dib u eegto oo dadka waagii hore ilaa haddana hubka way iska haystaan inkastoo dastuurka uu ogolyahay haddana dhaqan ayay ka tahay talabaadna oo dadka ay sabab ka dhigaan waxa waaye in la leeyahay qofka hubka uu isku difaacaa haddii lacalla qof uu kugu soo xadgudboo kale ama gurigaada habeen uu qof uu kugu soo dhaco kale iyo dadka qaar oo yacni meelaha beeraleyda oo kale beerahooda ku ilaashadaan dad qaar xoolaha dhaqdaan xoolahooda ku ilaashadaan marka waxaasoo dhan waxa waaye sababaha dadka ay u haystaan hubka dadka qaarna waxay ka tahay hobby ayay ka tahay inay hub inta iska gataan guriga ay dhigtaan dadka qaar oo askarta hore soo mareen wadanka ama qaarkood low enforcementiga soo mareen hubka way aad ayay u haystaan runtii marka taas ayaa keenaysa laakiin waxa ugu weyn waxa waa ujeedada inuu dastuurka wadanku ogolyahay qofka inuu hub iibsan karo gurigiisana uu dhigan karo asagoo ujeedada ugu weyn ay tahay inuu isku difaaci karo haddii lasoo weeraro